bismillahi raxmaan iraxiim marka adeerow saad maqlaydin oo maqlayay waxaan is leeyahay dadkii waxa weeye dadkii de magaalada laga soo barakiciyey guryahooda laga soo barakiciyey oo muddada faraha badan dadkooda lagu laynayay ayaa galay sida la ii sheegay iyagana waxaan leeyahay ka codsanayaa inay badbaadiyeen dadka soomaaliyeed oo degan magaalada midab kasta ha lahaadee inay iska dhowraan billiqe iyo xaaraan arrintaasna dee waxa weeye colaadana waa ka xumahay waxaanse is leeyahay la baaji kara dawankii colaadeed oo yariisow iyo waafow yeerinayeen mira ka dhasho weeye marka intaasaan kuu sheegayaa ma garatay waayahay hadda afkaaga waxaad ka qiraysaa in marka ay galeen mid ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose xaaladuna marba markii kasii dambeysa oo dagaal uu soo cusboonaado waa ay kasii daraysa maxay tahay waxyaabaha ugu daran oo laisku hayo waxa la isku hayaa joogi maysid waaye mana deganaahaysid gobolka joogi maysid waaye iyo gurigayga iyo beertayda anaa lehay nabadgeli iyo ku nabadgeli maaye ka guur weeye dee adiga saxaafadaati waadna ogtihiin ma degana iyo meel dheer kayimid in lalahaa marka waxa weeye waxa weeye dagaalku dagaal noocaasa waaye dagaal isisifeyn oo marka hore ahaa oon ku ogeynin oo ahay oo qabdad loo diiday inay meesha deganaadaan waxaasna waxaan ka xunnaha weeye wax soomaalinimana maahan islaamnimona maahan dadkana dalku waa deeqaa marka dagaal sokeeyana waxaa layihi dushaada bahaan eeg is eegna dushaada wariya ka dambeyna aanse aragno aan heshiino marka yaan la doogay yaan la dacroon dadka islaatolka ama walaalka ah oo soomaaliyeedna haloo naxariisto cid kasta waan leeyahay labada qoloba waxaan leeyahay waa la heshiyahay yaan wax xun la samaynin oo mataqaana mahadha ah saasaan leeyahay diil kuu soo dhalan mayso waxa weeye meeshaas waxaa ka dhacay waa dawankii colaadeed dawankii colaadeed oo ay yerihayeen yeriisow iyo waafo wax ka dhasho weeye wax kale maahan dagaal qabiil oo ahli oo leesu qabaana ma jiro marka arrintu sidaas waaye ma garata imaam labada dhinac oo ku dagaalamaysa shabeellaha hoose mid ka mid ah ayaa kasoo jeeda gobolka xilliga shabaab ay gacanta ku hayeen wax dagaalamaya ma jirin dowladdii markii ay tagtay ayuu dagaalkan bilowday markasoo lama oran karo odayaasha labada dhinac kasoo jeeda ayaa falkan ka dambeeya war waxaas wax jira ma odayna wax shaqaa kuma leh mas-uuliyad darada dawladda askari ay ka bilaabataba mas-uuliyaddeeda dawladda ka gura weyna mas-uuliyaddeeda mas-uuliyaddeeda dawladda ka gula diiday laayaca ayaa iskale nimanka dadka laayahay oo labada nin oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan yihiin guddoomiyaal degma degma iyo tuulay laba guddoomiye ka yihiin dawladdaa laayahaya dadkaba wax laayah dadka dawladda waayo manaa marasarka markuu tegay yaa dhibaato ugu horeyday waayahay mar haddaba ad aragteen in dawladdii de wax ka qabala-dahay sida aad sheegaysaan maxaa odayaashiini afka idin haysta maxaa afkan haysta waa hallayna dadka nabada loo raadiyaan lahayn halla heshiiyaan lahayn dadku waana dalku waana deeqaan lahayn walaalayaalow joogaan lahayn dagaal siyaasadeed oo dad yar oo hurinaya ee beela labada beeloodna wax colaad ay isu qabaan ma jiraan hay hadda maxaad xalka u arkaysaan de waa taas la dagaalamayo arkaynaa in nabad lagu wada joogo oo beeraha iyo dadku waa deeqaan waa gobol barwaaqa ee laga daayo colaada dawladdii makala hadasheen iyo heer hebel joogi maaya in laga daayo oo nabad lagu joogo dawladda makala hadasheen marka xaaladan jirta kala hadli mayno dawlad maxaa kala hadlayna waxay kaqaba diiday dawlad makala hadleen maxaa dawladdu ayadaa la yaacday warqaday naga saxiixday waxaa ka hirgala warqadihii ciidankii xagga naga hayo ka bixinay aagii iyo warqadii ansixinaa ka hirgalay wax alla waxay ballan qaadayaa iga jebiyey